magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed cabdi oo ku magac dheer weli caydiid oo macallin ka ah jaamicadda uma university waxaan u imaaday wajeer waxaan ku jiraa guddi ka shaqeeya ama la howlgala hay-addii lahadna connect oo ah hay-adda u xil saaran waxbarashada reermiyiga ee kenya hay-addaas waxay ku mashquulsanayd maalmahan in ay dadaal ka geysato tacliinta dugsiyaasha iyo madarisooyinka oo muddaba lagu hayay carabka in la kobciyo kor loo qaado tacliinta kale ee wadanka kenya ka jirta lagu soo dabaalo isla shaqeeyaan marka hay-addaas muddo waxay ka shaqaynaysay arintaas ayada ah daraasaad badan bay samaysay haddana waxaan soo gaadhnay wakhtigii need assessment laga samayn lahaa ama qiimayn afti laga qaadi lahaa culimmada iyo macalimiinta madarasooyinka saasaan u imaadnay arrintanna waxay ka bilaabatay wajeer keliya ma aha waddanka kenya oo dhan ayaa isku mar laga bilaabay ugu yaraan sideed gobol bay hadda ka socotaa way ka mid tahay bombasa nairobi laamo kakamega gaarisa mandera wajeer marka dadaalkan baanu qayb ka nahay maxay tahay marka waxyaabaha aadka looga hadlay ama la doonaya in laisku keeno doodu mar horey bilaabatay waxaa la doonayaa in laysu keeno culamaa udiinka hay-adaha islaamka ah ee tacliinta islaamka ka shaqaysa macalimiinta wax ka dhigta dugsiyaasha macalimiinta wax ka dhigta madarasooyinka dadweynaha madaxda dowladda dadkaasoo dhan baa waxay ka qayb qaadan doonaan dooda ah sidee baa loogu qabtaa wax tacliintan islaamiga ah oo dowladdu ayna ku shuqloonayn oo shacbigu iska wado oo dhibaatana marmar ay ka imaato ardaydii dugsiyaasha iyo madrasada dhiganaysay sidoo kale waxaa laga rabaa inay isku dhigtaan marka waxaa dhici ardaygii in muxuu ahaaye uu si u kala go-o garan waayo waalidkiisi uu ku wareero marka waxaa lee tacliintii dowladduna hadda ka hor arrimaha wax badan bay daraasaysay dowladdu waxay soo saartay qaanuun la yidhahdo act of education oo ku saabsan tacliinta dugsiga iyo tacliinta madarasooyinka in lagu soo daro tacliinta waddanka ka jirta marka dowladdu waxay doonaysaa inay arrintaa hirgeliso wasaaraddu marka waxay u xil saartay qaybo ka badina inay arrintaas sameeyaan hay-adaha ku shuqlon arrinta marka waxaa ka mid ah hay-adda la yidhaahdo tacliinta waxbarashada reermiyiga oo dee mandiqadeena aan joogno waxaa lagu tilmaamay inay mandiqa reermiyiga tahay tacliintan islaamkana waxaa loo fiiriyaa inay tahay tacliin yara dadban marka sidaas daraaddeed ayay hay-adduna u bilowday dadaalkan isaga ah caruurta la doonaayo in meel la isugu keeno dhan walba wax laga baro haday noqoto dugsigii madrasadii iyo iskuolkii ma primaryga oo keliya mise waa secondary inta haddaad xogoogaal ku tahay oo dooda laga sameynaya dabcan waa tacliinta hoose sida loo yaqaano basic education basic educationna sida markii la definition loo samaynayo waa tacliinta secondaryga iyo primaryga isla jirta weliba baahi waxay aada u sii badan tahay marxalada primaryga leannu ardayga hadduu secondaryga tago hawshiisa way yaro fududaani ilmaha marka arrintu ay khusayso carruurtu waa carruurta muslimiinta ee kenya soomaali keliya ma ah soomaalida sawaaxiliga muslimiinta kale carab ha ahaadaan dadkaasoo dhan bay baahida haysaa marka waxay dowladdu dareentay ilmihii inay marmar badan isukeenka u dhibaayo marka dowladdu waxay rabtaa inay isu keento maxaa marmar waxa dhaca ardayga inuu ka maqnaado tacliintii leannu dugsigu ku jiraa ama uu labadiiba inuu isla wada doono oo ku yara rafaado marka saas daraaddeed yaa dadaalka loo samaynaya waxaan la kulmaynaa dadweynaha ay arrintaas khusayso dhan oo kow ay ka yihiin culamaa udiinka culammada madrasooyinka macalimiinta dugsiga akhrisa xataa ardaydii wax baranaysay oo dugsiga madrasadaba way ku jiraan iyo dadkii carruurta dhalay oo ayaga naftooda wax laga weydiinayo iyo sidoo kale dowladda iyo dadweynahaba ilaa ugu yaraan sideed qaybood oo ka mida mujtamaca iyo bulshada wajeer baan hadda la kulmi doonaa